بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله فصل في الكلام على الإيمان إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نتابع الأخبار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام اثنين حافذين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa naadimku halkan uu ka galay raximahullaah inuu ka hadlo iimaanka iyo arkaanta uu ku taagan yahay waxa uu yidhi markaa iimaanunaa qowlun wa qasdun wa camal tasiiduhu taqwa wayanqus bizalal waa tacriifka iimaanka ahlu sunnuhu ay u yaqaanaan inuu iimaanku saddexdaa tiir leeyahy waxauu yidhi naadimku iimaanunaa iimaanka iyagu haddaannu ahlu sunnaha nahay waayo idaafada iimaanuna de waa waxa weeyaan waa ahlu sunnihii wa ahlu lxadiii walahar waayo dee ahlu bidaca iyo awaa'ifka iyo firaqa kale dee wax kale iimaanka u yaqaanaanay u tacriifiyaan marka idaafadaasi waxa weeyaan waa haddaannu ahlu sunnaha nahay iimaanka iyagu waa kan waana ka saxda ah waxa uu yidhi markaa iimaanuna iimaanka iyagu haddaannu nahay ahlu sunna walxadiii walahar qowlun hadal weeyi yacni carabka lagaga dhawaaqo wa qastun iyo qasad weeyi qalbiga looga qasto waa ictiqaadkii qalbiga wa camalun iyo camalfal weeyi xubnaha iyo jawaarixda lagaga camalfalo tasiiduhu iimaankaasi waxa siyaadisa attaqwaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waa kordhisaa wayanqusu waa nuqsaamaa iimaanku bizalal macaasidana waa ku nuqsaamaa marka tacriifkii ahlu sunnaha ayaa sheekhu halkaa ku tilmaamay inuu iimaanku shamlisanayo yacni aqwaashii iyo acmaashii iyo ictiqaadkii waa qowlun billisaan wa ictiqaadun biljanaan wa camalun biljawaarixi waalarkaan yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacsiya waa dhawaaq carabka lagaga dhawaaqo oo qofku isagoo awooda haddaanu iimaankii shahaadataynkii ku hadlin dee falaysa bimumin waa qalbigoo laga ictiqaadiyo haddii qofku afka ha kaga dhawaaqaba laakiin qalbiga aanu ka ictiqaadin dee waa munaafiq iyo alcamalu biljawaarixi waalarkaan arrinta noocaasana nusuusta ayay ku caddahay oo rasuulku sal allahu alayhi wasalam waxau yidhi aliimaanu bidcun waabcuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatat ldaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xadiikaasi wuxuu shamliyey saddexdii rukni ee iimaankaba oo nebigu waxau yidhi iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu sarraysa bacdu riwaayaatna ugu fadli badan faafdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah dhawaaqidda lagu dhawaaqaye lagu hadlayo laa ilaaha ila allah kaasi waa qowlun billisaan waa nudqigii soo maaha iyadaana ugu sarraysa wa adnaaha imaatat ladaa can ariiq waxaa shucabka iimaanka ugu hooseeya waddada oo laga leexiyo wixii dhib ah waa camaluljawaarix soo maaha haddana waa min aliimaan ilan waa ficil qofkii uu qabanayo in waddada dhibkii laga qaado walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah xishoodkuna waa maxay waa camal qalbi ah oo qofka ku xambaaraya calaa ficli اljamiili wa tarki اlqabiix inuu wixii wanaagsan sameeyo wixii xunna ka xakameeyo idan xadiidku wuu koobsaday saddexdii arimoodba xayaa waa qalbigii camal qalbiga weeye imaadat اlأdaa waa camalkii jawaarixda qawlu laa ilaaha ila اllah waxa weeye waa nudqigii carabka weeye idan yani saddexduba xadiidka waa ku cadyihiin waxaa kaloo ku soo aroortay qur'aanka in waxa weeyaan acmaashii lagu tilmaamay iimaan sida salaaddii oo kale ilan salaaddu waa camal haddana ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiinna kii dayacaya ma ahaanin maxaa lagu fasiray iimaanakum ay salaatakum ilaa bayt almaqdis qabla taxwiili alqibla manaa qiblada intii aan loo soo wareejin kacbada taxwiilka qiblada ka horraysay dee baytulmaqdis bay u jeedsan jireen marka macnuhu waxa weeyaan salaadaad baytulmaqdis u tukateen ilaahay idinka dayici maayo ee wuu idin daryeelaya wuu idin ilaalinaya ajarkeeda iyo abaalkeedana waa leedii ashaahid liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaa bayt almaqdis marka acmaashu inay min aliimaan tahay oo inay iimaanka ka baxsanayn ayay tusinaysaa waana madhabka ahlu sunnaha ila ahlubidacu way ka saarayaan acmaasha min musama aliimaan kadalika arkaanu liimaankii an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhir waa ictiqaadkii qalbiga marka calaa kullin yani nusuustaas oo dhan waxay tusinaysaa iimaanku inuu saddexdaa koobsado carabka oo lagaga dhawaaqo qalbiga oo laga ictiqaadiyo xubnaha oo lagaga camal falo waxa uu naadimku yidhi iimaanunaa iimaankayagu qowlun hadal weeyi yacni carabka lagaga dhawaaqo oo lagaga hadlo wa qasdun iyo qasad qalbiga looga qasto weeyi waa ictiqaadkii qalbiga waayo afka waxaad kaga dhawaaqday uurka haddaanad ka ictiqaadin samara iyo midha yeelan maayo wa camalun iyo camalfal weeyi xubnaha iyo jawaarixda lagaga camalfalo tasiiduhu iimaanka waxa siyaadinaya attaqwaa cabsida alleh wayanqusu waxaanu ku noqsaamayaa bizalal macsiyada iyo meelka dhaca yacnii nusuusta kitaabka iyo sunnadana way ku fara badan tahay yacni dalaalada ay tusinayso ana aliimaana yaziidu biاlطaaca wayanqusu biاlmacsiya wanaxnu fii iimaanina nastanii min hayri shakin faastamic wastabini waxa uu sheekhu yidhi wuxuu halkan kaga hadlayaa mas'alo la ydhaa alistinaa fi liimaan iimaankii in la soo reebo soo reebiddu waxa weeye ruuxu inuu yidhaahdo ana mu'minun in sha allah ma bannaanta yacni ana mu'minun shaki male qofku dee iimaan inuu sheegtay inay u bannaan tahay laakiin istinaa inuu ku sameeyo wax ka soo reebo inu jasmin miyay bannaantay ana mu'minun in sha allah saddex qowl baa ku jira culimmada qaar waxay yidhahdeen waaba waajib inuu yidhaha ana mu'minun in sha allah waayo dee naftiisa inuu taskiyeeye lama rabo marka waa inuu in sha allah ku xidho qaar waxay yidhahdeen maya waa muxaram oo in sha allah dee inuu ka shakisan yahay iimaankiisii baa la moodaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa yajuus sida raajixiina waa atafsiil in la kala saaro oo la yidhaahdo haddii qofku ana mu'minun in sha allah ay ka keentay hadalkaa ama istinaaga hadduu ku xambaaray shaki iyo taradud dee waa xaaraan waayo iimaanka in laga shakiya ma ah waa in la jasmiyo la gooyo haddiise isagoo yaqiinsan iimaanka oon ka shakisnayn uu u yidhaahdo ana mu'minun in sha allah isagoo ka cararaya naftiisa inuu taskiyeeyo oo u jeeda dee kamaalul iimaan naftayda uma qirayo qof kaamila oo aan dembiba lahayn yani naftayda u qiri maayo iska daciif baan ahay taskiye isagoo ka cararaya si aanu naftiisa u taskiyeyin hadduu yidha ana muminun in sha allah ama uu yidhaahdo ana muminun in sha allah isagoo uga jeeda ay iimaanii waaqicun bimashii'at illaah macnaa iimaankaygani de wuxuu ku dhacay ilahay mashii'adiisa ilan maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun oo iimaaniye kufri wax alla wixii adduunka ka dhacaa de waa bimashii'at illaah marka hadduu uga jeedo uun iimaankaygani waa bimashii'at illaah ama uu uga jeedo un inuu taskiye iyo ammaan naftiisa ka cararo naftiisa aanu taskiyeyn laakiinse aanu ka shakisnayn oo taradud aanu ku jirin waa u bannaantahay laakiin hadduu shaki ku jiro waxa weyaan de waa ka xaaraan inuu shaki u yidhaahdo ana mu'minun insha allah inuu taradud iyo shaki u yidhaahda waa muxaram waayo qofku iimaanka iyo muctaqadka waa inuu jasmiyuu gooyo ee inuu ka noqnoqdo mugdi iyo madmadow ka galo ma aha waxaa sheekhu yidhi markaa wanaxnu annaku haddaannu ahlu sunnihii nahay fii iimaaninaa iimaankayaga nastani waannu soo reebaynaa oo istina ayaan ku samaynaynaa oo waxaan odhanaynaa ana mu'minun in shaa allaahu min hayri shakin shakila'aan baan soo reebaynaa annakoon iimaanka ka shakisnayn ee fastamic dhegayso hadalkayga oo wastabin ay utlub ilbayaan caddaynna dalab yacnii hadalkaygaa dhugo oo dhegayso oo u fiirso in wax laguu caddeeyo iyo bayaankana dalbo oo yacni waxa weeyaan mas'aladu inay kuu caddaato dee dalbo waxa uu sheekhu yidhi nutaabicuul akhyaara arrintaa waxaannu ku raacaynaa dadka akhyaarteen waa wanaagsan oo min ahlil ahari dadka xadiidka ehelka u ah ayaan ku raacaynaa wa naktafii waxaanan ku dayanannaa oonnu arrintaas ku raacaynaa wa nakhtafii waxaannu raacannaa dhe al aahaara aahaarta ka soo aroortay yacnii saxaabada raadadka laga soo wariyey iyo taabiciinta ayaannu raacaynaa laa ahla alashar laakiin kuwa waxa weeyaan kibirka iyo sharka ehelka u ah raaci mayno macnaha wuxuu sheekhu leeyahay mas'aladan istinaaga waxaynu ku raacannaa ahlulxadiidka iyo saxaabadii iyo taabiciintii oo man tabicahum biixsaan laakiin ahlu sharka sida jahmiyada iyo murji'ada iyo karaamiyada iyo wixii la halmaalaa dee iyaga raaci mayno waafiqi mayno ayaa uu leeyahy nutaabicu waxaan raacaynaa baa uu yidhi sheekhu al akhyaara dadka wan wanaagsan ee min ahli alahari xadiidka ehelka u ah ayaynu mas'aladaa ku raacaynaa wanaktafii waxaanaynu raacaynaa al aahaar aahaarta iyo raadadka laga soo wariyo saxaabada laa ahla alashar dadka laakiin sharka iyo kibirka ehelka u ah raaci mayno wanaxnu inaku fii iimaanina iimaankeenna nastanii waa soo reebaynaa min hayri shakin shaki la'aan oo inakoo yaqiinsan baan leenahay yani ana muminun in sha allah ama naxnu muminuuna in sha allah fastamic dhegayso maqaaladayda oo wastabin ay utlub ilbayaan caddayntana dalab nutaabicu waxaan raacaynaa al akhyaara dadka akhyaartii wan wanaagsan ayaynu raacaynaa oo min ahli alahar ahlulxadiidka ka mida dadka xadiidka iyo sunnada ehelka u ah wanaktafii waxaanaynu raacaynaa al aahaar raadadkana waa raacaynaa waxaa kaloo lagu fasira alaahaar ay alma'huura can illaahi wa rasuulih wixii ilaah iyo rasuulkiisa laga soo naqliyey ee laga soo wariyeyna waynu raacaynaa oo ta horena yacnii saxaabadii iyo man tabicahum biixsaan aahaarta dambena in looga jeedo alma'huur can illaahi wa rasuulih wixii allah iyo rasuulkiisa ka soo arooray laga soo naqliyey ayaan raacaynaa nutaabicu waa raacaynaa al akhyaara dadka wanaagsan oo min ahli alahari ahlulxadiidka ah wanaktafii waxaanaynu raacraacaynaa al aahaar raadadkiiyo aahaarta laga soo wariyey can illaahi wa rasuulih laa ahla alashari dadka laakiin kibirka iyo sharka ehelka u ah raaci mayno ayaa sheekhu uu yidhi walaa taqul iimaanuna makhluuqun walaa qadiimun haakada maluuqun halkanna wuxuu galay mas'alat liimaan makhluuq aw hayru makhluuq waxaanu leeyahay sheekhu inaad tidhaahda iimaanku waa makhluuqna waa khalad inaad tidhaahda iimaanku waa hayru makhluuqna waa khalad maadaama uu shamlisanayo lafdigu makhluuq iyo hayru makhluuqba waa in la tafsiiliyo oo la yidhaahdo minhu maa huwa makhluuq wa minhu maa huwa hayru makhluuq taasuu soo wadaa yacnii makhluuq in la yidhahna waa khalad hayru makhluuq in la yidhaahdana waa khalad saxiixuna waa tafsiil in la kala saaro ayuu soo wadaa waxau yidhi markaa walaa taqul ha odhan iimaanunaa iimaankayagu makhluuqun weeyi mid la abuuro makhluuqaha odhan walaa qadiimun waa mid horreeyo azaliya oo hayru makhluuqana ha odhan qadiim wuxuu uga jeedaa hayru makhluuq haakadaa sidaa ha odhanin matluuqun iyadoo la sii daayey oo wax dabar ama qayda aan lagu xidhin yacni sidaa ha u idlaaqin makhluuqna ha idlaaqin hayru makhluuqna ha idlaaqin waayo fainnahu iimaanku yashmalu wuxuu caam yeelayaa uu koobsanayaa lisalaati salaaddii iyo wa naxwihaa salaaddii wixii la midka ahaa oo min saa'iri aacaati aacaadkii kale ah ayuu koobsanayaa oo marka iimaan la idlaaqo salaaddii iyo aacaadkii kaleba dee waa soo hoosgelayaan waxa uu sheekhu yidhi markaa fa ficlunaa ficilkeennu waxaynu samaynanaa naxwa rukuuci rukuucdoo kale xaal uu yahay ficilku muxdaun mid la soo darisiiyo makhluuqa weeye wa kullu qur'aanin qur'aan kastaana qadiimun mid horreeye oon makhluuq ahayn weeye ay hayru makhluuq ee fabxauu mas'alada baadha oo u fiirsada yani waa tatimatulbayt waxa uu sheekhu yidhi mas'ala liimaan makhluuqna ha ku idlaaqin iyadoo sidaa uu madax bannaan oo aan dabar ku xidhnayn hayru makhluuqna ha ku idlaaqin maadaama labadiiba ay soo gelayaan laakiin waxaad tidhahdaa minhu wa minhu tanna way ka mid tahay tanna way ka mid tahay wuxuu markaa tusaale u soo qaatay salaaddii salaaddii iyadoo iimaan ah oo ilaahay iimaan ku magacaabay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ayay koobsanaysaa wax makhluuqa iyo waxaan makhluuq ahaynba oo tusaale ahaan afcaasha salaadaynu samaynanno rukuucda sujuudda fadhiga tashahudka yacnii acmaasha aynu kicitaanka iyo rukuucda iyo sujuudda iyo tanaqulaadka salaadaynu samaynanaa dee waa xarakaad iyo afcaal addoonku samaynaya soo maaha de waa makhluuq waa makhluuq waayo afcaalu lcibaad waa makhluuqa ilahay baa yidhi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka iyo waxaa samaynaysaanba marka addoonka iyo ficilkiisuba de waa makhluuq laakiin salaadu waxyaabahay koobsanayso ee la akrinayo qur'aanku ka mid yahay hadda salaaddii baanu de qur-aankaa la akhriya faatixadii soo acmaashii salaadda ka mid maaha oo rukni qawliya maaha dee haddana ma makhluuqba waa hayru makhluuq ila waa kalaamullah qur'aanku kalaamullahi hayru makhluuq marka tusaale wuxuu u soo qaatay salaaddii ayay afcaasheediina makhluuq tahay rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigii waxyaabihii la akhrinayey qur'aankii oo kalena isagoo salaaddii ka mid a ayaanu makhluuq ahayn marka haddaad tidhaahdo dee waa makhluuqna ood idlaaqdo iimaankii dee waa khalaq oo qur-aankii baa soo gelaya oon makhluuq ahayn haddaad tidhaahdo waa hayru makhluuq ood idlaaqdana waa khalaq waayo rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigii baa soo gelaya oo makhluuqa oo yacni waxa weeyaan dee afcaashii addoonku uu samaynaya ah marka calaa kullin muhiimku waa in aan la idlaaqin laakiin la tafsiiliyo oo la kala saaro waxa uu sheekhu yidhi markaa walaa taqul ha odhannin iimaanunaa iimaankayagu makhluuqun weeye ha odhan walaa qadiimun waa mid horreeye oo soo jireen ah macnaha waa hayru makhluuqna ha odhannin hadee jeer qadiimka wuxuu uga jeedaa hayru makhluuq laakiin horaynu u tilmaannay lafdigaa qadiim lafdi mustakhdam ahaayo alfaaddii salafku ay ku hadleen ka mida ma aha walaa taqul ha odhanin iimaanunaa iimaanka yagu makhluuqun weeye makhluuq walaa qadiimunna ha odhan waa hayru makhluuq haakadaa sidaa ha u odhanin matluuqun iyadoo la sii daayey makhluuq iyo hayru makhluuq midna ha idlaaqin fainnahu maxaa yeelay iimaanku yashmalu waxa uu koobsanayaa lisalaa salaaddii buu koobsanayaa iyo wa naxwihaa salaadda wixii la midka ah oo min saa'iri aacaat aacaadkii kale ah fa ficlunaa wuxuu sheekhu marka ku caddaynayaa in makhluuq iyo hayru makhluuq labadiiba uu ku jiro salaaddii iyadoo iimaana waxau idhi fa ficlunaa ficilkeennu naxwa rukuuci rukuucdoo kale xaal uu yahay ficilku waa tusaale ah muxdaun dee waa mid la soo darisiiye oo makhluuqoo la abuuray oo waa ficil addoonkii ka soo fulaya wa kullu qur'aanin qur'aan kastaana oo adkaartii salaadda la akhriyaya ka mida qur'aankii qadiimun ay hayru makhluuqin midaan makhluuq ahayn weeyi ee fabxauu baadhbaadha qur'aankana in la yidhaahdo waa qadiim may bannaan tahay in qadiim lagu ilaaqo qur'aanka haye ridwan haye صح halkan waxaa la odhanayaa sifaatka ficligaa marka laga hadlaya waxaa la odhan jiray waa qadiimu jumlaa xadiifatu laxaad axsanta kolkaa macna waxaa la odhanayaa haddii la eego afraadan maxaa la- kalaamka ilaahay ee de kolba nebi la hadlayo oo kolba waxyu soo dejinayo ee waxa weeye waa- waxa weeye xadiifatu laxaad weeye laakiin sifatul kalaam inuu ilaahay ku sifaysnaa waa qadiimu oo ilaahay weligiiba ku sifaysnaa axsanta marka calaa kullin in qadiim sidaa loogu idlaaqo biduuni tafsiil ma bannaana laakiin in la tafsiiliyo la idhaa haddii xagga nooc iyo jinsiga loo jeedo dee waa qadiim xagga aaxaad iyo afraadka haddii loo jeedana dee qadiim maaha waa xaadif oo hadalku dee wuu iska soo daba dhacaya wuu iska daba imanayaa isku mer wax dee qadiim oo azali oo mar keliya uu ilaahay ku wada hadlay ma aha ee waxa weeyaan nebiba dee mar buu la hadlayey oo waxyiba mar buu soo dejinayey Ee, mid walibana dee wakhti iyo zaman ayuu lahaa فficlunaa ficilkeennu ayaa sheekhu yidhi naxw rukuuci xaalu yahay rukuucda oo kale muxdaثun makhluuq weeyi wakulu qur'aanin qur'aan kastaana qadiimun weeyi ay hayru makhluuq ee fabxaثuu baadhbaadha mas'aladan وwkl اllah min اlkiraami inayni xaafidayni lilأnaami fayaktubaani kula afcaali اlwara kama ataa fi الnasi min hayri imtira waxa uu sheekhu yidhi wwakl اllah ilaahay wuxuu u wakiishuu u tala saartay min alkiraami malaa'igta sharafta iyo karaamada leh xaggooda wuxuu uga tala saartay dadka inayni laba ka mida malaa'igta karaamada leh labadaasoo xaafidayni ilaalinaya lilanaami makhluuqaadkii iyo dadkii ilaalinaya fayaktubaani waxay qorayaan labadaa mala kulla afcaali lwaraa khalqiga afcaashiisii oo dhan waa qorayaan kamaa ataa sida ku timid fi nasi naska sida ku yimid min hayri imtiraa'in shaki la'aan waxa uu sheekhu halkanna ku tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa qaarba dee acmaal mucayana uu igmaday oo uu tala saartay ama uu ku kalifay inay ku qumaan oo qaar baa roobka loo diraa qaar baa waxyiga loo diraa qaar baa xafado ah oo addoommada inay ilaaliyaan acmaashooda loo wakiishay oo loo tala saartay kamaa ataa fi nasina wuxuu uga jeedaa dee aayaadka qur-aanka ee tilmaamaya malaa'igta xafadada ah waxaa ka mid a hadalku allah yidhi waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun can اlyamiini wa can الshimaali qaciid maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid aayaadkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay malaa'igta xafadada ah oo allah wuxuu yidhi waina calaykum laxaafidiin korkiinna waxaa malaa'ig ilaaliyayaal ah oo idin ilaalinaysa acmaashiinna iyo waxaad qabanaysaanba qoraysa kiraaman kaatibiin malaa'ig sharaf iyo karaamo badan oo wax qoraysa yaclamuuna maa tafcaluun kuwaas oo og oo garanaya wax alla waxaad samaynaysaan oon habsan iyo ilow iyo nisyaan midna aan lahayn maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid yacni qofkii erey kuma dhawaaqayo ilaa waxa weeyaan dee malag ayaa maciisa ah qoraya oo laba malag ayaa waxa weeyaan midna xasanaadkii uu qoraya midna sayi'aadkii waxa uu yidhi sheekhu markaa wawakal allaahu marka waxaana halkaa laga garanayaa dee malaa'igta acmaal kala duduwan ilaahay inuu u dirto oo qaarba uu camal mucayana ku kalifay inay ku qumaan wawakal allaahu ilaahay waxa uu u tala saartay ayaa uu yidhi min alkiraami yacni malaa'igta sharafta iyo karaamada badan xaggooda wuxuu uga wakiishay dadka inayni laba yacni wuxuu u wakiishay tawkiilkuna waa maxay dee waa dadka ayaa loo wakiishay inay ilaaliyaan wawakala allaahu ilaahay waxa uu wakiishay min alkiraami malaa'igta sharafta iyo karaamada leh xaggooda wuxuu ka wakiishay inayni laba macnaha laba malag ayuu wakiishay oo muxuu wakiishay labadaa malag dee addoommada inay ilaaliyaan labadaa malag oo xaafidayni ilaalinaya lilanaam khalqiga yacnii dadkii ilaalinaya oo acmaashoodii waxa weeyaan dhowraya oo ilaalinaya oo qoraya fayaktubaani waxay qorayaan labadaa malag kulla afcaali lwaraa khalqiga afcaashiisoo dhan ayay qorayaan kamaa ataa sida ku yimid fi nasi naska sida ku yimid min hayri imtiraa shaki la'aan yacnii labadaa malag waxay qorayaan khalqiga afcaashoodii oo dhan shaki la'aan kama ataa fi nasi waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور هل كان الشيخ وحاو كقلي مسائل كي غيبي قاها إلى الرميني آخر إي أحواشي إذا حديد كالالهايد أيها هل كان كقلي waana masaa'il dee u baahan qofku inuu ictiqaadiyo inay jiraan oo aakhiro iyo wamaa yajri fiiha waxa dhexdeeda ka dhici doona dee wax laynaga qariyoon inoo muuqan laakiin maadaama ilaah iyo rasuulkiisu ay ku warrameen ruuxa muuminkii dee uu rumaynayo hadduu diidana uu ku gaaloobayo waxa uu sheekhu yidhi markaa wa kullu maa shay dhammaantii kaasoo saxa ansaxay oo min al akhbaari akhbaarta axaadiida nebiga ka mida sal allahu calayhi wasalam waxaa halkaa ka saarayaa dee wixii daciif ah waayo wax kastoo dee qaala rasuulullaahi la yidhaahdo dee saxiix maaho ma sugna marka dee akhbaarta iyo axaadiista saxiixa ah ayuunba dee caqiidada iyo axkaamta ay ku sugnaataa wa kullu maa shay dhammaantii kaasoo saxa ansaxay huwa maagu oo min alakhbaari akhbaarta iyo axaadiida ka mid ah aw jaaa ama ku yimid fi tanziili ay ilmunazali ka la soo dejiye dhexdiisa ku yimid oo qur'aankii ah iyo walaahaari yacnii aahaarta ku yimid waxyaabaha laga soo raray saxaabadii iyo waman tabicahum biixsaan oo min fitnati lbarzakhi marka waxyaabaha saxaabada laga soo rarayna dee waa mima laa majaala lilcaqli fiih waxyaabaha saxaabiga yani ka sugnaada ee aan caqliga iyo ijtihaadku geli karayn waxaa la ydhaha lahu xukmu rafci oo yani waxaa ka mid a qawaacidda musطalaxa saxaabigu hadalka uu yidhaahdo ee aan ra'yi iyo ijtihaad iyo caqli lagu keeni karayn lahu xukmu rafci waxaa lagu xambaarayaa uun wax rasuulka loo kor yeelo rasuulka uu ka maqlay sal allah alay wasalam marka waxa uu yidhi wakullu maa shay dhammaantii oo sax ansaxay huwa maagu oo min alakhbaari axaadiia nebiga ka mid ah waxaallo wixii axaadiia rasuulka ku ansaxay aw jaaa amase ku yimid fi tansiili qur'aanka ku yimid wal aaaari iyo aahaartii raadadkii laga soo wariyey saxaabada ku yimid yacni wax kastoo kitaabka ama sunnada ama aahaartii saxaabada ku soo aroora oo min fitnati lbarzakhi yacni barzakha fitnadiisa ka mid ah iyo walqubuuri qubuurta fitnadooda ka mid ah iyo wamaa ataa wixii yimaada fii daa kaa ku yimaada barzakha iyo qubuurta oo min alumuuri arrimihii ah ile marka barzakhi iyo qubuurtii la galo su'aal baa imanaysa oo cadaab baa imanaya ama jannaa imanaysa iyo wax alla wixii arrimaha ku soo arooray ee macnaha marka barzakh ama qabriga la galo ka sii dambeeya hee dee xaqun laa yurad waa xaq aan la celinayn ee ictiqaadi weeyaan yani khabarka lasoo qadaraya waxa weeye waxa kitaabka ama sunnada ama aahaarta ku soo arooray ee la xidhiidha fitanka barzakha iyo qubuurtu iyo wixii ka dambeeyaba oo dee su'aashii labadii malag iyo bacda su'aal dee ruuxa ma'aalkiisa inuu noqonayo un ama naciim ama cadaab waxaasoo dhammi waa xaqun laa yurad xaq aan la celinayn oo waajib ah in la ictiqaado waxau halkan ku tilmaamay barzakh iyo qubuur maxay kale yihiin waxay kale yihiin horta barzakha waxaa la yidhaha alxaajisu bayna shayayn laba shay wixii kala teeda ayaa la yidhaahdaa barzakh waxaana looga jeedaa iminka barzakha waa xayaatada u dhaxaysa bayna alxayaati addunya waalxayaati alukhra nolosha aakhiro oo bilaabmaysa dee markaa suurta la afuufay dadka lasoo nooleeye la xisaabiyo maxaa la gelayaa xayaatu alaakhira oo de ima ilaa janna wa ima ilaa naar fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir nolosha adduunyaduna waa tii dee ifka lagu soo qaatay haddaba ruuxu markuu dhinto wuxuu galaa xayaato la yidhaha xayaat barzakhiya nolosha barzakhu waa nolosha u dhaxaysa tii adduunyadee uu ka yimid iyo ta aakhiree uu geli doono oo dee bacda nafki suur ah marxaladaa ama xayaatada labadaa u dhaxaysa waxa la yidhaha waa xayaatulbarzakh qabriguna de waa xabaashii qofka lagu aasayey laakiin iyama caamsan barzakh iyo qabriga barzakha caamsan waayo ruux kastoo dhintaa fahwa fii barzakh ama bannaan ha lagu tuuro ama bad ha lagu tuuro ama dugaag ha cuno ama diyaaradi ha la dhacdo ama dabaabada ha yani xaaladuu doonto ha ku dhinto hadduu doono ha googo'o yaan qurub wax yarna laga arkin xubnaha jidhkiisa kullu mayit fahuwa fii barzakh waxaana looga jeedaa barzakha macnaha wuxuu galay noloshii u dhaxaysay adduunyada iyo aakhirada inta suurta ka horaysa barzakhaasu ku jira marka barzakhu waa caam laakiin qabrigu waa khaas oo dee dadka qaar uunbaa la aasaa ummadda maa la wada aasaa qaar baa badu liqda qaar baa waxa weeyaan meelaha ku gubta yani qofba waasi marka qabrigu isagu waa khaas marka dee qabriga qofkii la aaso ayuunbaa gala laakiin barzakha waxa gala kullu mayit ruux kastoo dhinta walidaalika dee su'aalaha iyo imtixaanaadka iyo nicmada iyo cadaabkuna qofka dee way ku helayaan fi lbarzakh ama ha la aaso ama yaan la aasin waxa weeyaan dee in allaha calaa kulli shayin qadiir hadduu xataa baaba'ay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa dee ruuxdii inta lagu soo celiyo oo la su'aalo oo la imtixaamo dabeed wixii uu mutaysta halkaa in lagu abaalmariyo imaa ama ciqaab ha noqdo ama nicmo iyo barwaaqa ha noqdo wamaa ataa fii da min alumuuri dee qabriga waxaa ka dambeeya waxa weeye ama barzakha dee inuu imtixaankii mara soo maaha man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk kadibna dee imaa fii nicma wa ima fii cadaab marka wuxuu u jeedaa nolosha barzakha iyo qabriga iyo wixii ka dambeeyaaba dee waa xaq ay waajib tahay in la ictiqaado oo la rumeeyo wa kullu maa saxa wax kastoo ansaxay oo min alakhbaari axaadiista nebiga ka mida aw ja'a fi tanziili ama qur'aanka ku yimid iyo wal aaaari yacnii aahaartii saxaabada laga soo wariyey ku yimid oo min fitnati lbarzakhi yacnii barzakha fitnadiisa ka mid a iyo walqubuuri xabaalaha fitnadooda ka mid ah waa min catfi alkhaasi cala alcaam baa la idhaha khaas oo qabrigii ayaa lagu cadfay caam oo barzakhii ah fitnaduna dee waa mas'aladii labada malag ee ruuxa la weydiinaya bacda almowt oo nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi innakum tuftanuuna fii qubuurikum xabaalihiinna waa laydinku imtixaamaya waana dee sida haalibka unoo kharaja mahraj alhaalib fii qubuurikum ah maaha macnaheedu qofkaan la aasin dee inaan la imtixaamayn qof kastoo mayida wain kaana fi lbari aw fi lbaxri dee yumtaxan wixii uu mutayna halkaasuu ku helaya marka fitnadani waa mas'aladii malakaynka ee man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk ee markaa dee abaalmarintiisuna ay ku xidhnayd ima ilaa janna wa ima ilaa naar wkul ma saxa min alahbaari aw jaa fi tanziili walaaaari oo min fitnati lbarzakhi barzakha fitnadiisa ah waa nolosha adduunyada iyo aakhirada u dhaxaysa eh iyo walqubuuri xabaalaha fitnadooda ah iyo wamaa ataa wixii ku yimid fii daaka kee isma ishaaro halkuu noqonaya waa barzakha iyo qubuurta iyo wamaa ataa wixii ku yimid fii daakan barzakhan iyo qubuurtan wixii ku soo arooray hadday imtixaan tahay iyo hadday cuquuba tahay iyo hadday janno tahayba oo min alumuuri arrimaha ah wax alla wixii ku soo arooray hee dee xaqun falaa yurad waa xaq aan la celinayne rumee oo ictiqaadi وأna أrwaax اlwarى lam tucdamii maca kwniha makhluuqaة fاstafhimii halkana wuxuu ka gelayaa yani ruuxu dee wuxuu ka kooban yahay jasad iyo ruux marka wuxuu tilmaamayaa iyadoo ruuxdu ay makhluuqo tahay oo dee sida falaasifadii ahlubidac aan la odhanayn makhluuqaba ma aha alruux waa makhluuqa waa khalqi min khalqi illaah marka iyadoo makhluuqo ah ayaa haddana aan loo abuurin lilcadam walfanaa ee maxaa loo abuuray lilbaqaa inay baaqi noqoto sida jannada iyo naarta waatii hore inoo soo martay arrimo sideed ah oo loo khalqay oo imaamu suyuutina uu beydba ku jamciyey ashyaa iyagoo dee makhluuqaad ah laakinahaa khuliqat lilbaqaa oo dee ilaahay baa baaqi yeelaya baqaageeduna daati ma aha oo maaha inay iyadu iskeed baaqi u tahay dee abqaaha allah ilaahay baa baaqi yeelay marka ruuxdaa ka mid ah ruuxda looma abuurin fanaa inay baaba'do waxa loo abuuray lilbaqaa walidaalika ruuxu marka uu dhinto ruuxdii inay baaba'day ma aha yani waa mufaaraqatu ruuxi liljasad wey, way kala faaruqayaan laakiin hadhow ruuxdani dee imaa munacama wa imaa mucadaba yani ama nicmuun bay gelaysaa bacda almas'ala wa imaa fii cadaab marka calaa kullin taasunbuu tilmaamaya ruuxdu iyadoo makhluuqaa haddana caqiidatu ahli sunna waljamaca waxaa ka mid ah inaanay baaba'ayn oonay dhammaanayna ay baaqi noqonayso oo imaa fii cadaab wa imaa fii naciim ay ahaanayso waxa uu naadimku markaa yidhi wa anna arwaaxa alwaraa lam tucdami ay wa min caqiidatina caqiidadeenna waxaa ka mid ah haddaan ahlu sunnaha nahay ama wa mimaa yenbaqii an yuclam waxa ka mida waxa muhiimkaa in la ogaado hee anna arwaaxa alwaraa in khalqiga arwaaxdoodu iyo naftoodu lam tucdami ay lan tucdama ee lamtan waa bimacnaa lan ay lan tucdama inaan la icdaaminayn oon la baabi'inayn yani mustaqbalka inaan marnaba la baabi'inayn oon la icdaaminayn oon laga dhigayn wax baaba'a oo dhammaada maca kawnihaa iyadoo ahaanshaheeda lala qabo arwaaxdani ay tahay makhluuqatan tu la abuuray ee fastafhimii ay utlub ilfahma yacni dalab inaad mas'aladan fahamto ood cilmi iyo aqoon u yeelato waxa uu sheekhu yidhi yacni ruuxdu iyadoo makhluuqo ah ayaa haddana lan tucdama marnaba la icdaamin maayo macnaha wuxuu ka wadaa baabbi'i mayso oo markan ruuxu uu dhintay ruuxdiibaa baaba'doo macduum noqotay ma aha way ka faaruqduun jidhkii weeyi laakiin waa baaqiya wa satabqa wa anna arwaaxa alwaraa ay wa mimaa yanbaqii an yuclam aw wa min caqiidatina ictiqaadkeenna ahlu sunnaha haddaynu nahay waxaa ka mid ah anna arwaaxa alwaraa in khalqiga arwaaxdoodu lam tucdam ay lan tucdama inaan la icdaaminayn oon la baabi'inayn oo mid baaba'aysoo dhammaanaysa anay ahayn ee ay baaqi noqonayso baaqi noqoshada maxaa lala qabaa maca kawnihaa ahaanshaheeda iyadoo lala qabo ay tahay arwaaxdani makhluuqatan tu la abuuray macnaha iyadoo makhluuqa ayaa haddana ilaahay baaqi yeelaya waayo makhluuqaadkii ilaahay ayaa waxaa ka mid ah makhluuqaad ilaahay ugu talagalay inay baaqi noqdaan oonay baabi'in kaljannati wannaar ee fastafhim faham dalab oo mas'alada cilmi iyo aqoon u yeelo fakullu maa shay kasta oo warada ka soo arooray can sayidi alkhalqi khalqiga hormoodkoodii ugu mudnaa waa nebi muxamedin sal allahu calayh wasalam oo min amri haadaa kani amarkiisa albaabi ee baabka ah xaqun xaq weeyaan oo laa yuraddu la celin maayo sayid lkhalq nebigu sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra yacnii ilmo nebi aadam hormoodkooga iyo sayidkoogii ayaan ahay faanna igama aha ee waa darajo allaysiiye subxaanahu wa tacaala culimmaduna waxay isku waafaqeen inuu yahay khayru lkhalqi wa sayidu lkhalqi khalqiga ka ugu mudan ee ugu khayrka badan inuu nebi muxamed yahay sal allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu yidhi markaa fakullu maa shay dhammaantii kaasoo warada ka soo arooray huwa maagu can sayidilkhalqi khalqiga sayidkoogii ugu mudnaa ee hormoodkooda ahaa ka soo arooray waa nebi muxamede sal allahu calayh wasalam oo min amri haadaa kani amarkiisa albaabi ee baabka ah yacnii oo ah arrimaha baabkan ku saabsan yacnii aakhiro qabriga jannada iyo naarta iyo wixii la xidhiidha wax alla wixii nebi muxamed ka soo arooray ee arrimaha baabkanihi hee xaqun xaq weeyaan oo laa yuraddu la celin maayo waa xaq aan la celinayn wallahu subxaanaه wa tacaala aclam